aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal ku soo dhowaada wararka caalamka saddex askari oo yuhuud ah ayaa lagu dilay kuwa kalena waa lagu dhaawacay weerar dhabagal ah oo ay kooxaha wax iska caabinta ka fuliyeen marinka khaza wararka ka imaanaya jiidda khaza ayaa tilmaamaya in saddex askari ay ku dhinteen saddex kalena ay dhaawac daran ka soo gaareen kadib weerar dhabagal ah oo ay kooxaha muqaawamada ee reer falastiin ka fuliyeen xayndaabka khaza sidaba ay ku warramayaan bara warbaahineed oo raacsan maamulka yuhuudda sida laga soo xiganayo barahaasi kooxaha muqaawamada ee reer falastiin ayaa weerarada qorshaysan oo kedinta ah wakhtiyo iska agdhow ku qaaday ciidamada kayaanka gumaystaha ee ku sugan khan yuunis jabaaliya xaafadda al tufaax iyo xaafadda al-shajaaciya oo dhammaantood ah goobaha kala duwan ee dhaca marinka khaza diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa lagu warramayaa in dhankooda ay duqaymo culus ku ekeeyeen laba xaafadood ee kala ah al-tufaax iyo al-shujaaciya kadib markii ay dagaalyahaanada muqaawamadu ku dhiigbixiyeen askartii yuhuudda aheyd ee labadaasi xaafad ku sugnayd sidiiba ay daaha ka rogayaan baraha warbaahineed ee taabacsan maamulka yuhuudda saddexda askari ee dhintay ayay dagaalyahaanada ku beegsadeen gantaalka noociisa yahay alyaasiin boqol iyo shan xilli ay saarnaayeen dabaabaadka loo yaqaano mirkaafa taasi oo gebi ahaanba burburtay kadib markii uu haleelay gantaalka ku dhowaad afar kun oo dad reer falastiin ah ee degan daanta galbeed ayay ciidamada yuhuudda xabsiga u taxaabeen inta lagu jiro sanadkan labada kun shan iyo labaatanka hay-ad ka shaqaysa arrimaha maxaabiista ayaa soo saartay tiro wadareed ay ku soo bandhigayaan tirada dadka shacabka ah ee reer falastiin ee ay xoogaga yuhuudda xabsiga u taxaabeen inta lagu jiro sanadkan labada kun shan iyo labaatan oo keliya kuwaasi oo ay ciidamada yuhuudda ka qafaasheen daanta galbeed oo ay ku jirto magaalada alqudus hay-adahan ka faallooda arrimaha maxaabiista ayaa warbaahinta la wadaagay caddeemaha soo bandhigay sida ay xoogaga maamulka yuhuudda mandiqadda daanta galbeed ugu wadaan dembiyada qorshaysan oo diyaarsan xilli marinka khaza uu martigelinayo duulaan isrisifeen ah oo uu ka wada maamulka yuhuudda hay-adahan oo kale ah hay-adda naadiga maxaabiista reer falastiin hay-adda arrimaha maxaabiista iyo mu'asasada aldhamiir ee ka waranta maxbuuska ayaa sheegay in tirada maxaabiista ee reer falastiin ee ku jira xabsiyada maamulka yuhuudda ay korartay ayna gaartay toban kun ilaa siddeed boqol oo maxbuus kuwaasi oo dhammaantood u jeebeysan maamulka yuhuudda ugu dambayntii tobanaan qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dab xooggan oo ka kacay mid ka mid ah gobollada dalka maraykanka wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa ku warramaya in gobolka massachusetts ee dalkaasi uu ka kacay dab xooggan kaasi oo sababay dhimashada iyo dhaawaca tobanaan qof oo ku sugnaa dhismaha uu dabka qabsaday inta la xaqiijiyey waxaa dabkani ku naf waayey ugu yaraan sagaal qof halka tobaneeye kalena la dhigay xarumaha caafimaad kuwaasi oo qabay dhaawacyo kala duwan kadib markii uu dab xooggan ka kacay xarun daryeel oo ku taala magaalada foolriifa dabkan ayaa qarxay fiidnimadii axadda xilli ay saacaddu ku beegneed sagaalkii iyo qadar konton daqiiqo ah isla markaana waxaa demintiisa lagu guulaystay saaka waa berigii waxaana goobta gaaray ilaa konton debdemis musiibooyinka rabbaaniga ah ayaa dalka maraykanka caadi ka noqday iyadoo hal xilli uu gobollada qaar hareeyo baraf xaddhaaf ah iyo fatahaado galaafta nolosha boqolaal qof halka gobollada qaarna ay la ildaran yihiin saameynta dab xooggan oo ka kaca heerkulka dalka maraykanka oo kor u dhaafa mararka qaar afartan digrii wararkii caalamkana waa naga intaa